wararka ka imanaya puntland ayaa sheegaya in la dhameeyey khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi deni iyo ku-xigeenkiisa axmed cusmaan karaash nuux muuse bajaax ayaa warbixintan noo soo diray qoraal lagu baahiyey barta bulshada internetka madaxtooyada ayaa lagu shaaciyey in lagu soo afjaray khilaaf muddooyinkan dambe u dhexeeyey madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa oo meel sare gaaray xalinta arrintan ayaa la sheegay in kaalin weyn ay ka qaateen isimada iyo guddoonka baarlamanka ugu horeeyo guddoomiyaha baarlamanka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil afhayeenka madaxtooyada jaamac dabaraani ayaa hadal kooban ku sheegay wadahadal kadib in khilaafkii la xaliyey madaxdan ay isku yimaadeen madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda mudane axmed cilmi cismaan karaash ayaa maanta waxa ay kulan qasriga madaxtooyada kula qaateen guddoonka baarlamanka dowladda puntland oo hogaaminayo guddoomiyaha baarlamanka mudane cabdirashiid yuusuf jibriil cawl oo ay weheliyaan labada guddoomiye ku-xigeen ee baarlamanka iyo hogaanka dhaqanka ee puntland kulanka waxaa looga hadlay ilaalinta midnimada jiritaanka iyo amniga guud ee puntland waxaana lagu guulaystay in meesha looga saaro oo guul laga gaaray kala aragti duwanaan dhinaca maamulka ah iyo shaqada oo udhexaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka bulshada reer puntland meel walbay joogaanna waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan midnimada inay ilaaliyaan amniga oo dowladda ay kala shaqeeyaan in ay maaragtay ay aada uga taxadaraan dadka inta badan isku daya inay ka faa'iidaystaan ama ay khalkhal geliyaan amniga iyo jiritaanka iyo midnimada guud ee puntland khilaafka labada mas-uul ayaa taagnaa toddobaadyadii ugu dambeeyey kaasoo shacabkan ay ka muujiyeen walaac xooggan nuux muuse birjeeb v o a garowe